arrintaas wax ka jira ma jiro cabdikariim sheekh muuse dawladda dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo wadani soomaaliyeeda oo muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garba duubtay dawladda etoobiya udhiibtay oo cadow u ahayd haddana wax dowra kuma lahayn bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd negativa oo xam badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dawladda etoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay amayadu soo daysay sidaa daraaddeed baa xam badan jirtaa inay dawladda etoobiya soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra'yigeedu ahaa door negative bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan wax dawra kuma lahayn dawladda dhexe dawladda federaalka etoobiya xafiiska ra-isul wasaaraha laga sii daayey marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn doorar negative oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaaye lagu qurxiyo inay soo daayeen ama la hayo way jireen mas-uuliyiin soomaaliyeed baa jiray madaxweynaha jubbaland gobolka jubbaland dawladda soomaaliya ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo alisooba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabo aana jeclayn yaa iyagana door ka geystay